wakiilada dowladaha afrikaanka ee xogta iyo weliba isgaadhsiinta ururada caalamiga ah diblomaasiyiin iyo weliba khubaro ayaa kulan kule magaalada nairobi toddobaadkan si ay uga wada hadlaan sida xogta kaydsan ay si xor ah waddan ilaa waddan iskaga gudbi lahayd iyadoo aanay halis gelin asturnaantii iyo weliba badqabkii dadku wasiirka warfaafinta isgaadhsiinta iyo weliba dhaqaalaha dijitalka ah ee dalka kenya uliid walo ayaa sheegay in afrika ay u baahan tahay inay hagaajiso shuruucdeeda si ay ula tacaasho arrimaha isa soo taraya ee saaxadda dijitalka What will enable African countries to remain relevant in the digital marketplace will be our level of creativity and innovation.
waxa u saamaxaya dalalka afrikaanka ah inay muhiim u sii ahaadaan suuqa dijitaalku waxa uu noqon doonaa heerka curin tayada iyo hal abuurka deg dega ah aanshiyaha istaraatiijiyadeed iyo ka howlgelitaanka saaxada dijitaalka taasi waxay ka dhigan tahay inaynu u baahannahay inaynu sii wadno marka lagu saleeyo waxa ka socda degaanka aynu ku howlgelayno eeg xeerarkeenna siyaasadaheenna iyo shuruucdaba ka fikir waxa aynu u baahannahay inaynu samayno warbixintii londa ee sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii ee ururka la socda xuquuqda xogta koombyuutarada ku kaydsan amaba dhijitalka ah deegaanka iyo weliba waxyaabaha la wadaagay qaaradda afrika ayaa sheegay in deminta internetka caqabadaha ku yimaada ilaalinta xogta warka been abuurka weerarada dhinaca internetka lagu geysto dabagalka iyo weliba xorriyad la-aanta cabirista rayigu ay saameeyeen koritaanka iyo weliba sugnaanshiyaha hannaanka dhijitalka ah ee qaaradda khubarada ayaa sheegaya in xogta koombyuutarada ku kaydsan ay door muhiima ka ciyaarto dhinac kasta islamarkaana in la wadaaga ay warka ka dhigayso mid aada loo heli karo kordhinayso iskaashiga islamarkaana ay fudaydinayso isugidaarsiga aqoonta taasoo horseedaysa hal abuur iyo weliba kobac ku yimaada ganacsiga iyo weliba xidhiidhka ka dhexeeya dowladaha bool ruuso waa madaxa kooxda ganacsiga ee kenya oo ka shaqaysa toddoba waddan oo qaaradda afrika ku yaala waxa uu leeyahay ka wada xaajoodka wadaagga xogta iyo weliba ammaanku waxa uu muhiim u yahay ganacsiga ka shaqeeya meelo kala duwan oo ku yaala qaaradda afrika This is not only a new area that we need to work together to bring to life, but I also think it's important for our own businesses to be sustainable.
tani keliya ma aha meel cusub oo aynu u baahannahay inaynu si wada jira uga shaqayno si aynu u soo noolayno balse waxaa kale oo aan u baahannahay oo aan u malaynayaa inay muhiim u tahay ganacsigeenna inuu sii waaro wadnaha ganacsi kasta gaar ahaan kuwa yaga ku jira ka gaarka ah loo leeyahay waa xog daacadnimo kalsooni iyo ilaalinta xogtaasi si xun adeegsiga xogta kaydsan ayaa warwar ku haysta dad badan ganacsiyo iyo weliba dowlado guud ahaanba dunida xabsiduna waa ay sii soconaysaa si ay u dhaliso dooda ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo howlgelin karo loola socon karo islamarkaana looga faa'iidaysan karo xogta diyaarka safiir ku-xigeenka midooda yurub ee kenya oreja simeek ayaa leh in ilaalinta xogtu ay u baahan tahay dadaal dunida oo dhan ah iyo weliba in meelaha bannaan loogu buuxiyo dariiqya sharciya Collaboration between data protection authorities around the world is needed to advance the regional and global harmonization of legal and regulatory frameworks.
wada shaqaynta ka dhexaysa maamulada ilaalinta xogta ee adduunka ayaa loo baahan yahay si loo horumariyo iswaafajinta gobolka iyo tan caalamiga ah ee qaabdhismeedka sharci iyo hannaanka xeerarkaba hal aag oo muhiimad gaara leh ayaa ah badqabka xogta xuduudaha isaga kala gooshta tallaabada koowaad ayaa ah xaqiijinta ilaalinta shuruucda xogta in meel la saaro tallabaad ayaa sida caadiga waxay tahay in loo howlgeliyo si wax ku oola kuwani waa tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan hal suuq oo digital ah oo afrika yeelato iyo ku socoshada meelo dunida ah oo si ammaan ah xogta laysugu dhaafsado xilli helitaanka internetku uu kusii kordhayo qaaradda ayaa qaarkood ay rabaan inay xogta isdhaafsadaan halka kuwo kalena ay ka warwareegayaan inay tallaabadaasi qaadaan iyadoo ay taasi ugu wacan tahay jiritaan la-aanta qaabdhismeedka sharci ee gobolka si loo hago wadaagista xogta iyada oo aan la jebin shuruucda qaranka khubarada dhijitalka iyo weliba xogta ee afrika waxay rajaynayaan inay ka gudbaan siyaasadaha iyo weliba sharciyada caqabada ku ah wadaagga macluumaadka iyadoo sidaasi ay tahay islamarkaana ay yeeshaan sharci guud oo dhigi doona wadaagista xogta mid sahlan oo dhanka xuduudaha ka tallowsan